galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ad ka dhegeysanayseena waa v o a hogaamiyaasha toddoba iyo labaatanka wadan ee midooda yurub ayaa ansixiyey heshiis ay dalka britain kaga baxayso midoogaasi yurub si islamar ahaantaasina uga golxagareeya nooca iskaashiga iyo mustaqbalka yeelan doonaan labada dhinac heshiiskaasi ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada brusles ee xarunta midooda yurub cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa heshiiskaasi la gaaray waxa uu ka wareystay axmed riyaale buux oo xubin ka ah xisbiga n v a ee dalkaasi beljamka islamar ahaantaasina falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna dhaqan magaalada antwerpen ee dalka beljamka
go-aankan maanta la gaaday waxa uu yahay muddo soo socday ilaa toddobiyo toban bilood ah oo waxyaalo badan lagaga hadlayo tan iyo markii uu ingiriiska ku dhawaaqay inuu midooda yurub ka baxayo ugu dambeyntii waxaa koley la isla afkatay amba toddobiyo labaatan dal oo kamid ah midooda yurub ay koley go-aan ku gaadheen midooda yurub maahin dee wax intuu maanta bilmay haddana maanta gabagaboobay sida aan ognahay waxa uu soo socday wadahaladan fadnaa muddo dheer soo socday muddo toddobiyo toban bilooda waan gartay wuxuuna maanta kusoo gabagabooday magaalada brusel waan gartay marka bal haddaynu dul istaagno maxay yihiin qodobada aynu ka tilmaami karno ee ah waxyaabahan ay ogolaadeen ee ku jira dhiilkan amaba heshiiskan midooda yurub ay kaga baxayaan britain waxyaalo badan ayaa jira oo midooda yurub marka uu ingiriisku ka baxo waxa uu usii gudbi doonaa baarlamaankii yurub laakiin waxaa laga hadlaya ee lagu falanqeeyey waxaa kamid ahaa sida uu loola sii shaqeyn doono ingiriiska waxaa arrimaha xadka ireland iyo dhaqaalihii ganacsi ee yurub ka dhexeeyey iyo waxyaalo kale oo badan laakiin heshiiskan maanta la gaaray ee qalinka lagu duubay waxaa ka dambeyn doona kii baarlamaanka ingiriiska wixii waxaa ka dambeeyo inay wax kale kasii dhashaan waa suurtagal laakiin dee muddo toddoba iyo toban bilooda falanqeyn noocyo badan lahayd oo kasi mid ahaanshaha yurub ay wadamo gaarana ku rabeen in uu weli sii joogo wadamo kalena ay rabeen in la fasaxo isaga naftiisa oo siyaabo kale gagadisan axsaabtiisa siyaasadeed ay uga falbixiyeen waxyaabaha oo dhan kulley maanta waxaa lagu soo gunaanooday inuu ka baxo waxaana laga dhul sugi doonaa balka uu u gudbo xagga iyo baarlamaanka ingiriiska waan gartay sida adugu aad cararbaabtay dabcan qodobada midowda yurub ay ogolaadeen ee lasoo hadal qaadee waxaa ku jira qorshaha xidhiirhka mustaqbal ee labada dhinac waa britain iyo midooda yurube mid noocoyu noqon doona iyada taasi wax faahfaahinama laga bixiyey
niyo waa la weydiiyey ra-iisul wasaaraha dalka belgium ayaa arrintaa laga weydiiyey waxaan ka si faahfaahsan uga hadli doonaa kolka ingiriisku ansixiyo heshii baarlamaanka ingiriisku ansixiyo heshiiskan ayaan si ballaadhan oo faahfaahsan uga hadli doonaa ayuu kusoo qoobeen hadalka waxaana la moodayey de wixii hore ee laga soo hadlay in ay hadda ku wada riixriixayeen madaxdii isugu timida meesha la wareysanayay bal waxa aan samayn doono aan ka dhul sugno kadib qaabku baarlamaanka ingiriiska u ansixiyay kusoo koobeen hadaladeeda waan gartay dabcan sidoo kale waxaa jiray maalmo ka hor intaan maanta go-aankani soo bixin arrin caqabad ku ahaa fadhigan midooda yurub ee ay yeelanayeen ee arrintan ka yeelanayeen oo ahayd dhul midooda yurub marka laga yimaado dabcan ka dhexeeya ama murankiisu ka taaganyo britain iyo spain u dhexeeya maxaa lagu dhameeyey arrinkaasi ka gadaal waxay sheegeen in heshiis laga gaadhay see looga gaadhay heshiiska qodobkaasi nigo arrintaasi waxa weeye waa jasiirad ku taal dhanka waqooyiga spain magaceegana la yidhaaha gibraltar afka soomaaliga haddii ama af carbeedka buurti gumbu buurtiyana la oran jiray jabal daariq arrintaasi waxaan waraysi badan oo lagala yeeshay iyo falanqeyn deer waxa la yidhi inay ingiriiska iyo spainku si gaar ah uga xaalaan marka waxaa soo bandhigay spain oo rabay inuu halkan kusii falanqeeyo laakiin waxay ku hakiyeen amba ay yidhaahdeen bal waxaan u daynaynaa inay si gaara uga sii wada hadlaan ingiriiska iyo wadanka spain
waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dabcan hadda marka go-aankani soo baxay waxaa la filayaa inuu u gudbo dhinaca baarlamaanka waddanka britain oo iyaga laftirkooga dee aan la malayn karin siday uga doodi doonaan iyo waxay ka heli waxaa kasoo bixi doonaa geedigan oo dee muddo soo socday in badanna caalamka si weyn in shay loogu hayay hadda dhankuu jahaysanaya maxaa la filan doonaa inuu tallaabo noocey ama go-aano noocey soo baxaan
ingiriiska markuu aado wata baarlamaanka ayaa laga warsugi doonaa sida uu wax u ansixiyo baarlamaanka ingiriis oo isaga qudhiisa uu ku kala aragti duwan yahay baarlamaankaasi sida uu go-aan u qaata ayay markaa ku xiran tahay laakiin de arrintani wax si fudud kusoo bilowda ma ahayn wax si fudud ku dhamaadayna ma ahayn waad dhegaysanayseen sarfeysasadaha ingiriisku marka uu hadda kasoo duulaya magaalada london warqaday uu u qoray dadkiisa ee uu kula hadlayay warqadaasi waxay tilmaamaysay in ay codsanaysay in ay dadka reer ingiriis u midoobaan go-aankan ay raacaan ujeedadana waxaa lagu sheegayaa inay ku xidhoodanaysay baarlamaanku in uu arrintan iyo go-aankan uu u codeeyo laakiin si walba ay ahaataba inkastay haddana taa ku xidhan tahay dad badan amba dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay hadda tiltilmaamayaan inuu ingiriiska kudhiisa kusii kala jebi doono arrintan si walba ay ahaataba kulley xilli dhow ayay arrintaasi sideeda usoo shaacbixi doontaa una soo bandhigmi doontaa waxaase in la ogaado uuna arrintan iyo ingiriiska xitaa yurubta dhexdeedu inay ku kala gagadisan yihiin wadamo si fudud usoo dhaweynayaan wadamo kalena inta badan ay rabaan amba ay la degdegayaan ingiriisku inuu ka baxo midooda yurub laakiin hadda kubadda waxay u gudubta dhanka iyo ingiriiska sida muuqato ee hadda la saadarinaya
kaasi waxa uu ahaa axmed rayaale buux oo xubin ka ah xisbiga n v a loo soo gaabiyo ee dalka beljimka wuxuuna isagoo waddankaasi jooga khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac